فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda alfurqaan caawana qodobada barnaamijka aad ku maqlaysaan waxaa ka mida askari ka tirsanaa dowladda federaalka oo lagu dilay duleedka muqdisho iyo ciidamada shabaabulmujaahidiin oo dagaal kula wareegay deegaan hoostaga bacaad weyn itoobiya oo sheegtay in ay dishay siyuun mushin iyo xubno kale oo ka tirsan aas-aasayaashii t b l f warbixin ku aadan siyuun musfin waxa uu ahaa iyo dhibaatooyinka uu u geystay ummadda soomaaliyeed xilligii uu ka mid ahaa dowladdii meli zanaawi ayaad barnaamijka ku maqli doontaan sidee bay ummadda soomaaliyeed u arkaan islaynta xabashida itoobiya waxaan idiin soo gudbin doonnaa qaar ka mida dadweynaha oo aragti ka dhiibtay waxa ka socda itoobiya dhuuxa intuu socdo qodobadiisa caawa waxaa ka mid ah milkiilayaasha gaadiidka ku xayiran degmada afgooye oo mar kale saxaafadda la hadlay kuwaas oo isbaarooyin u yaala dowladda federaalka darteed u mari waayey waddada isku xidha muqdisho iyo baydhabo sidoo kale barnaamijka dhuuxa caawo waxaan ku soo gudbin doonnaa qaybta labaad munaasabad lagu sogootinayay ardaydii dhammaysatay machadu shareecah oo lagu qabtay wilaayada islaamiga ah baayo bakool caawo waxaad maqlaysaan sheekh suldaan maxamed aale maxamed iyo sheekh jaamac cabdisalaam oo la dardaarmay ardayda waa mar kaliyo dhuux فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waa hagaag assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ayaan mar kale idin leenahay dhegaystayaal waxaan gudagali doonnaa barnaamijka dhuuxa cabduqaadir oo ahaa sarkaal ka tirsanaa booliska dowladda federaalka ayaa goordhow lagu dilay deegaanka ceelasha biyaha oo dhaca duleedka muqdisho halkaa waxaa ku toogtay ciidamo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin dhanka kale ciidamada shabaabulmujaahidiin waxa ay gelinkii dambe maanta dagaal kula wareegeen deegaan lagu magacaabo xoosh oo qiyaastii toddoba kilomitir u jira bacaad weyn waxaa ku sugnaa ciidamo ka tirsan dowladda federaalka goobta ayay isaga carreen markii dagaalka uu ku xoogaystay waxaana shabaabulmujaahidiin ay si buuxda ula wareegeen deegaankaasi هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي itoobiya ayaa sheegtay in ay dishay wasiirkii hore arrimaha dibadda waddankaasi siyuun musfin iyo xubno kale oo ka tirsan ah t b l f waxaa itoobiya sheegtay in xubnahaasi ay diideen inay isa soo dhiibaan sidaasina ay ku dishay siyuun musfin caan ayuu ka yahay soomaaliya iyo gobolkaba waana nin aad ula shaqeeyey melazanaawi muddo ayuuna wasiirka arrimaha dibadda ahaa ciidamada itoobiya ayuu ku soo hogaamiyey soomaaliya waxa uu ka mid ahaa raggii udubdhaxaadka u ahaa federaalaynta soomaaliya iyo kala qubqubka ummadda soomaaliyeed cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa warbixin ninkaa taariikhdiisa ku saabsan isdul istaagaya kow iyo toddobaatan jir dembiilo weyn ahaa sababna u noqday dhimashada muslimiin badan iyo dhaawaca kuwo kale iyo qaxa colaado sanado badan qaatay ayaa lagu dilay dalka itoobiya waxaana toogtay ciidamada dalkiisa ninka aan ka hadlayna waa wasiirkii hore arrimaha dibadda ee itoobiya siyuun misfin oo intii xilkaasi uu hayay jagooyin kale ay barbar socdeen kuwaasoo uu ka qabtay isla dalkiisa ilaa iyo oo u dhiganta labaatan sano ayuu ahaa wasiirka dibadda ee itoobiya wakhtigaasi aadka u dheer oo ka mid ahaa xilliyadii itoobiya faragelinta iyo dulmiga ugu ba-an ay ku haysay muslimiinta soomaaliyeed siyuun misfin wuxuu kaalin weyn ku lahaa hagardamadii iyo dhibaatadii loo geystay dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ah waxaa ciidamada saxiixiisa ku yimiday ay geysteen xasuuq dhulboob diinla dagaalan iyo dhibaatooyin kale oo fara badan siyuun mismin waxa uu saaxiibkiisii dhabta ahaa meli sanaawi oo ahaa ra-iisul wasaaraha itoobiya kana dhignaa fircoonka bariga afrika ay wada abaabuleen duulaankii ciidamada itoobiya ay ku qabsadeen soomaaliya aakhirkii laba kun iyo lixdii iyaga oo calanka itoobiya ka taagay dhulka shareecada islaamka lagu maamulayay ee soomaaliyeed waxaana ciidamada itoobiya ay geysteen xasuuq aada u ba-an bilowgii dagaalka ayuu yimiday magaalada baydhabo oo xarun u ahayday dowladda federaalka oo markaasi kumeel gaar ahayd taas oo itoobiya iyo saaxiibadeed kale ay ku dhiseen dalka itoobiya sanadkii waxaana siyuun misfin xilligaa uu dhiirigeliyey ciidamadiisa asigoo u sheegay in itoobiya ay ballaariyaan shareecada islaamkana ay la dagaalamaan labakuniyotodobadii siyum misvin waxay u ahayd farxad weyn maxaa yeelay calanka etoobiya ayuu wuxuu ka taagay madaxtooyada soomaaliya ee magaalada muqdisho halkaas oo ahayday goobtii laga abaabulay dagaalkii lagu doonayay in soomaali galbeed lagu xoreeyo sanadihii iyo inkastoo dagaalkaas jabweyn etoobiya lagu gaarsiiyeyna waxaa cusub mudan in sidii qorshuhu ahaa aanu u miro dhalin markii calanka etoobiya masfin uu ka taagayay madaxtooyada magaalada muqdisho waxaa garab taagnaa cali maxamed geedi oo ku magacownaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya kaas oo markiisii horeba asaga iyo madaxweynihii xilligaasi cabdulaahi yuusuf axmed etoobiya ay xilalka u dhiibtay siyu misfin waxaa dilay ciidamada xukuumadda uu hogaamiyo ra-iisul wasaare abiy axmed waxaa xukuumaddu ay xaqiijisay geeridiisa iyada oo tilmaantay asiga iyo xubno kale in ay dishay kuwaas oo diiday inay isu soo dhiibaan wuxuu ka tirsanaa jabhadda t b l f oo uu aasaasayaasheedii ka mid ahaa taas oo etoobiya ku dhowaad soddon sano xukumaysay iminkana dagaal kula jirta xukuumadda abiy axmed waxaa xusid mudan in sidaanoo kale horey loogu dilay xubno muhiim ahaa oo ka tirsanaa t b l f laakiinse weli aad ayay u hubaysan tahay waxayna isku dayeysaa inay abiy axmed iyo kooxdiisa meesha ka saarto haddaba sidee bay ummadda soomaaliyeed u arkaan islaynta ka dhex jirta xabashida etoobiya dhexdooda waa kuwan qaar ka mid ah dadweynaha soomaaliyeed oo ka hadlay siday u arkaan waxa ka socda etoobiya bismi illah raxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa nabiyina muxamedi wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin allahuma waafiqna lama tuxibu watardaah asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu ikhwaani fillaah waakhawaati fillaah ugu horeyn waxaan salaamayaa idaacadda alfurqaan waxaan leeyahay runtii ma heli karo erey aan ku cabiro farxadayda iyo ilaahay subxaana watacaala sidaan ugu mahadnaqayo iyo dareenkaygu jira erey aan ku cabiro runtii ma helayo waxaanse leeyahay uun waynu xusuusnaa nimankaas ee tigreegu xilligii ay waddanka ay haysteen iyaga oo matelaya wadaha gaalada ah ee caalamiga ah islamarkaana isticmaalaya dadka dabadhilifka ah ee gaalada u jajaban duulaankii ay nagu soo qaadeen ee ay ku soo duuleen shareecadii islaamka ee ka hirgashay lixdii bilood xilligii maxkamadaha shareecadii la dabaqay iyo nabadgelyadii la helay ee ka hirgashay muddada lixda bilooda geyiga soomaaliya ee lagu helay xukunka islaamka lagu helay ayay kusoo duuleen waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala gaalada iyo kuwa kibra ilahay uu ka arkoosaa subxaana wa tacaala gaaladu waxay ku heshiiyeen ilaahay nuurkiisa inay damiyaan subxaana wa tacaala laakiin ilaahay wuxuu ballan qaaday nuurkiisa inuu taam yeelo khidad iyo magri iyo xeel wax allaale wixii ay dhigi karayeen ayay isku soo dubarideen waxay soo isticmaaleen etoobiya iyo odhilifkii soomaalida ahaa bay soo isticmaaleen waxay islahaayeen markaa islaamka waad ka takhalusi karaysaan laakiin imtixaan baa la maraya maxkamadihii islaamiga ahaa meesha waa laga saaray hase yeeshee ilaahay subxaana wa tacaala gargaarkiisii ayaa magaranaysaa sabirka bacdi yimi etoobiyaanka ninka halkan iminka calanka saaraya siyum musfin la yidhaahdo wasiirka arrimaha dibadda ee hadda la dilay ee ku baktiyey magaranaysaa etoobiya dhulka tigriga ku baktiyey ninkaas oo calankii etoobiya ka taagaya muqdisho ayaa sawirkiisa lasoo geliyey oo uu hoos taagan yahay ninka la yidhahdo cali maxamed geedi sawirkiisa uu la sawiran yahay siyum musfin duulaankii uu kusoo duulay soomaaliya wuu ku jabay isaguna isaga oo dab ku taagan dhimbiilo kulul oo cagadhabanaya waa kii ka cararay ma garanaysaa markay muslimiintu ay la dagaalameen maxaan sheegaa ay meel walba ka saareen waa kii geyga soomaaliya ka baxay intii ay hore gumaysan jireen mooyaane inta kale waa kuwii ka baxay magaranaysa iyagoo cagadhabada ka baxay ilaahina subxaana watacaala diintiisa isaga magaranaysaa markasta ilaalinaya wuxuuna ku ilaalinaya rijaal ilaahay subxaana watacaala u doortay markasta baa ilahay ku ilaalinaya watilka alayaami nudaawiluha bayna annaas maalina waxaa weeye dee waa adduunyada sunnadeeda iska caynkaasa maalina waxaa weeye muslimiinta ayaa magaranaysaa u sarreeya maalina waa laga gacan sarreeya laakiin caaqibada ugu dambeysa dadka muslimka ah ayaa iska leh waxaa weeye dadkii waxaa sameeyey nagu soo duulay ee geyiga soomaaliya cidhiidhiga geliyey ee gumaysiga ku haya ilaa iminka ku haya waa taas hubkoodii iyo dhaqaalahoodii iyo wax alaale waxay awood lahaayeen ilaah iyagii isku burburiyay subxana watacala iyagii isku jeediyey waa aayaadkan u daliishan inaan lahayn wamakaruu makran wamakarnaa makran wahum laa yashcuruun fandur kayfa kaana caaqibatu makrihim ana damarnaahum waqowmahum ajmaciin waxaa weeye ninkaas calanka muqdisho ka taagayay ee siyum la yidhaahdo waxaan leenahay iminka anagu waa hubnaa shakna kagama jiro ilaa jahanam ayuu aaday wa bi'sa almasiir ninka markaa la sawiran la yidhahdo cali maxamed geedi kii isaga ka sarreeyay madaxweynaha isaguna maxaa sheegaa xaggii ilaahay buu aaday wuu hayaa maanta wixii uu galabsaday cali maxamed geedina waxaan leehay horta marka u horeysa taariikh xum kugu filan sawirkaas aad maanta la sawirantahay dalkaagii iyo ciidaadii madax iyo xaasimadaadii oo calan cadow laga taagay adnaad hoos taaganta ku faraxsan tahay intaas horta taarikh xumo kugu filan iyo bage madow aad ka gashay taariikhda waxaanad ka daba tegaysaa oo runtii xaqiiq ah oo aan shaki nagaga jirin haddaad sidaa ku dhimato saaxiibkaagaas baktiyey ee jaxanimo aaday baad ka daba tegaysaa haddaadan magaranaysaa toobad keenin inta ay neeftu kugu jirto ama naftu kugu jirto haddaadan toobad keenin
alxamdulilah alxamdulilah calaa kulli xaal baa leenahay wanacuudu billahi min xaali ahlinaar runtii waan hobalyeynayaa aada iyo aad baan u hobalyeynayaa dilka ama dhimashada runtii gaalka la dhaho sinuun musfin koley waxaan odhan lahaa waa uun koofidhada etoobiya runtii ugu cadcadaa allahuma aliki daalimiina bidaalimiin kudileeyo ha iskuna dumiyo hana isku baabi'iyo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu alxamdu lilah uma alxamdu lilah ilaahay baa mahad iskale subxaanahu watacaala ina nasr allaahi qariib sayuzamu ljamcu wayuwalluuna dubur bal isaacatu mawciduhum wasaacatu adhaa waamar ina almujrimiina fii dalaalin wasucur waalcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ila cala aalimiin ina alarda lilaahi yuuriuhaa man yashaau min cibaadihi waalcaaqibatu lilmuttaqiin ilaahay baa dhahaya cirabta dambe waxaa iskale muttaqiinta ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu watacaala markaan fikradeyda ka dhiibto jabkaas sayuu iyo qoladiisa ku dhacay waan ku faraxsanahay etoobiya dagaalkeeda waxaan leeyahay etoobiya ilaahay si fiican u kala jejebiyo sidii hadda yihiin isekadana allah ka dhigo intii ilaahay muslimnimo ugu talagalay ilaahay diinta ilaahay ha soo waafajiyo waxay agta saartay etoobiya meesha ugu halisneeday waan dhegaysanaya warka idaacadda saakay dagaalada meel kasta dadka ay gumaysan jirtay oo dhinac kasta ka soo galay oo maxaan ku raha dhulkay ka xoogtay waa mahad ilaahay iyadoo dhexdeeda qabiil qabiil isu laynaysa waa ilaahay mahadiisa bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaam ala rasul sal slam asalaamu calaykum waraxmatullah barakaatu rabadin salaam alfuqaan baarak allahu fiikum jazaakum allahu khayr hawsha cali sala slam walaysa ad ku mahadsantihiin aad baan u soo dhaweynayaa horta hawsha haddii fikirna lagu weydiiyey gaaladaas ku jabtay ilaahay isku sii jabiyaan leenaha isku baabiiyo aad baan ugu farxsanahay in gaaladii madaxweynetii islaamka dhibay muslimiinta geeska afrika dhibay soomaalidii khaasatan ninkaa magaca laysfadiy wixii lamid ay nimanka tireega yuhuudda ilaahay ha halaagay kuwa kalena alla halaago alla isku jabiyo ilaahay dhexdooda dhexdadhiganaga nabadgelya naga dhex saaran leenahay waa soo dhaweynaya waa habaarana ilaahay usii siyaadiyo kuwa kaloonu hayaan ku baabi'iyo kuwa ishayana alla dhexdooda dhibaato dhigo kuwa kale joogana alla rucbi ha ku rido gaaladaa wadanka joogtay umdada islaamka iyo argagax ilaahay subxaanahu watacaala xundisana waxoodana ilaahay anima islaamka oo dhegayagana rubci argagax allah ku dhigo ku dhigo qulubta rubci allah u rido ciidamadiisa allah subxaana watacaala ku salidaan leenahay haddaan ugu faraxsannahay adiyo aad ayaan u soo dhaweynanaa ugu faraxsannahay dhibka ku dhacay yuhuudda haddana ku socda etoobiya هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
hagaagka idaacaddu waa alfurqaan barnaamijkuna waa dhuuxa weli afgooya waxaa ku xaniban in ka badan konton gawaari oo ay ku adkaatay inay isticmaalaan waddada isku xirta muqdisho iyo baydhabo halkaas oo ay isbaarooyin soo dhigteen ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamulka koonfur galbeed mar kale ayay milkiilayaasha gawaarida la hadleen saxaafadda anigoo ah cabdikariin cabdulla bariise ku magac dheer gambo ah guddoomiyaha gaadiidka soomaaliyeed waxaan mar labaad idaacadaha aan uga hadlayaa cabashadii horay aan uga hadlay cabashadaasoo ahayd gaadiidkii soomaaliyeed ee la gubay oo saddexda baabuur ahaa oo cusbeed oo iyo horay kuwo kale oo loo gubay oo sagaal baabuur maraya laakiin boogta hadda taagani ay saddex baabuuroo macal hantideedii ah horena aan u sheegay hantidaasoo taqriiban gaaraysay saddex boqoloo kunoo dollar in cid wax ka qabatay aysan jirin oo aan dhaqaaqi la'nahay oo tuugadii ballidoogla joogtay ay weli jidka noogu jirto oo ay weliba hanjabaado iyo waxaana hadda ummadda loo sheegi karin ay sheegayaan bangaraaf hoosta uga jira cid noo dhaqaaqda aysan jirin gaadiidka ee hantida cashuurta dekedda looga soo qaado maamulka koonfur galbeed ou ka qaado ex control magaalada muqdisho gobolka banaadir ou ka qaado baayo bakool looga qaado gedal looga qaado hantidii noocaas aheed ayaa la gubay markii la gubay ilaa haddana madaxweyne iyo madaxweynaha koonfur galbeed inkama hayno ilaa weli wax damqashaa oo dirnaxa inkama hayno ummaddii baa naga caddiban dadka masaakiinta ayaa caddiban waxaa la ii sheegay maanta magaalada baydhabo in looga soo raajo muxuu ahay burakaba oo degmo ah sokortii looga soo raaji baydhabana waad og tihiin iyo beled xaawo iyo luuq baaxadda ay leedahay oo dadka masaakiintaa oo aan gaadhsiinno muxuu ahay badeecadaas dadka qaata maanta kiiladii sokora waxay ku maraya shan dollar waxaana geeyey in yar oo ballidoogle iriddeeda joogta ayaa maaragtay dhibaatadaas gaadhsiiyey war waxaan codsanaynaa in dadkaas wax nagala qabto anagoo ah gaadiidka guddiga gaadiidka soomaaliyeed cabashadaas oo ah dhexdeeda wixii lagu gaaray waana laku dhacay waana laku dilay dhibaato badan baa nagu soo gaartay awal afduub iyo isbaaray ku sineed hadda waxay noqotay in hantidii la gubo iyo gaadiidkoo isi saaran waad garan kartaan gaarigu toddobaatan kun buu joogaa hantidaa saaran boqol iyo waxay joogtaa soddon baa gaarigu ku rarmaa waa kurumoor waa dhibal raallo waa inkurumoor nataree'a afar albaab waa weynigiisa boqol iyo soddon kun buu ku raran yahay asaguna toddobaatan kun buu joogaa waa lacag intaa la eg in dab lagu daayo aad damiirtii gaartay waxay nagu dhex gaartay oo dhibkaasu dhexdeeda nagu qabsaday waa dowladda koonfur galbeed wax nagala hadlay ka danqaday nooga tacsiyeeyey ma jirto lama hayo saacaddan hadda aan joogno maanta maamulka koonfur galbeed gobolka shabeellaha hoose ayaa noo yeeriyey mana ana isfahmin hadal jeejeesa oo aan fahmi weynay oo ah gaadiidkii aan tiinika ku wadaynaa dadkii wax geystay oo shalay dhibkaa geystane ma hayno ay nagula hadleen mana anaa nimanka dhibkaa geystay aan dul istaagayaa waxay yihiin taliskoodu wuxuu degan yahay kobahirig kobahirig wuxuu ku yaallaa xerashiino iyo baraweyn inta udhexayda waa ciidan saddex boqol laba boqol dhan waxaa la yidhi waa qabiil waxaa la yidhi waa hiblaayo see u qabiil u yahay koonfur galbeed iyo federaalka dhexdiisii aa ciidan qabiilo intaasa oo dhex deganaan ayaa loo sheegayaa baabuurtii haddii jid mareen geesa mootaa laga daba qaatay waa la soo qabta daralwadii baabugaadkiin waa la soo gubay هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي qaybaha dambe ee dhuux ayaan isla soo gaarnay qaybta labaad munaasabad lagu soo gootinayay ardaydii dhammaysatay waxbarashada macadu shareeca ee tacliim alcaali ayaa lagu qabtay wilaayada islaamiga bay iyo bakool dadka ka hadlay halkaa waxaa ka mid ah sheekh cabdulaahi macalim geedow waaliga wilaayada islaamiga ah ee bay iyo bakool السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد awalan allah subxaana wa tacaala ayaa mahadska leh kulankan khayrka badan ini soo waafajiyey alxamdu lilahi uma alxamdu lilah uma dadka majliska fadhiya anwaacda kala duwan leh baa ku mahadsan allah subxaana wa tacaala ka gadaal uma intaa kadib raggii ka soo shaqeeyey hafladdan khayrka badan ayaa ku mahadsan suuro geliyey inaan meeshan isugu nimaado waxaan leenahay ugu horeyn ee dadka martida ah culimadii ugaasidii ama salaadiintii ama ragga xafladdan in la qabto sababta uu ahaayo oo ardada ah ka socday macad shareeca dufadiisa labaad waa soo dhaweynaynaa iyo dadka xaadiriinta ah dhammaan waxaana sharaf inoo ah in dafcadii labaad lagu qabto wilaayada islaamiga ee baa'i bakool ee dufcadii labaad ee macad shareeca ka socota waxaa sidoo kale farad inoo ah inay joogaan dadkii bacd allahi subxaana wa tacaala arrintan inay hergasho sabab u ahaa hadday yihiin odayaashii hadday tahay harakadii oo furaha miftaxa koowaad buu ahaa ama furaha koowaad buu ahaa arrintan inay qabsoonto marka ilaahay subxaana wa tacaala juhuuddooda ha barakeeyo meerahan iskama imaan waxaa galay intay ardadaan wax baranaayeen dhiig baa soconaay dhiigaa qubanaay inta iyaga fursaddaas ay haysteen raggaa difaacooda u taagnaay marka insha allahu tacaala iyagana waxaan leenahay maanta doorkiina maanta uu taagan yahay alleylu wallaa wallaa lan yacuud wa jaa'a dawrukum yaa shabaab marka ilaahay subxaana wa tacaala ha barakeeyo ee raggii marka ka soo shaqeeyey maskaxda iyo idaaradii marka laga reebo dadkii arrintan sababtu u ahay bacd allahi subxana wa tacaala saanu soo sheegnay odayaashay ahaayeen qabaa'ilka dhaqaalahooda ku bixiyey marka ayagana waxaan leenahay ilaahay subxana wa tacaala miisaankii xasanaadka ha idin saaro markii hore haddii la dhahayay dacayd iyo wax badan ay socdeen maanta un kolley marihii aan gurinaynaa ilaahay baa subxana wa tacala ku mahadsan dadkii marka nasiib u yeeshay ee meesha wax ku bartayna aan leenahay idinkuna de insha allahu tacaala waxna waa la idin soo baray aqoon baad leedihiin maanta badaayi fiican eh ee dhinaca kalena korintiinana islaamka wax badan buu ku leeyahay intaad wax baranayseen dhiiga idinku baxay ee dhaqaala idinku baxay maskaxa idinku baxaysa oo jawaanib kala duwan ah macallimiin baa waqtigooda idin geliyey marka ilaahay subxana wa tacaala ha idinka siiyo oo kuwa islaamka wax u tara ilaahay subxana wa taala ha idinka dhigo ee dadkii qabaa'illa ee dhaqaalahooda ku bixiyey ee meel dhexe wax soo gaarsiiyeyna yaan la fadhiisanin oo meesha lagu sii wadaan leenahay insha allahu tacaala dhinaca kale dadka martada mar labaad mar saddexaad waxaan leenahay soo dhawaada wilaayadiina dufcadii labaad macad shareeca ku soo dhawaada aadna waan uga faraxsannahay laba jaanibba dufcadii horena saa la ogyahay meeshana nasiib u yeelatay tii labaadna meeshan marka ilaahay subxana wa tacaala inuu kulankaas idin soo waafajiyena waa ku faraxsannahay innagana soo dhaweyntiina waa ku faraxsannahay insha allahu tacaala wixii hadda ka dambeeyana ilaahay subxana wa taala waxaan weydiisanaynaa inuu waqtiga inoo barakeeyo xafladiina insha allahu taala waa inoo furan tahay jazakum allahu khayran intaasaan kelimad ay kasoo koobo jazakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu kaasi waxa uu ahaa sheekh cabdulaahi macalim geedo sidoo kale munaasabadda waxaa ka hadlay sheekh suldaan maxamed aale maxamed السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال إلهي شكركيسة وحا أهي مهديسة جامعا وين إلهي سبحانه وتعالى وين وافجي إن صواحا ذكره إيه مناسبات مهم كأه إيه كتر جميسة تاريخ دين إيه عمل كينا كتر جميسة إيه ما أنت الله ختيمة يه ilaahay subxaanahu wa tacaala uu inala kulmiyey ilaa xaqa waxaan ka baryaynaa munaasabadahan iyo kuwa la midka ahba inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo joogteeyo ayaan ilaah weydiinaynaa ilaahna subxaanahu wa tacaala isagaa ducadanayna amray aqbalkana isagaa leh ilaah baan ka baryaynaa inuu ilaahay cilmigaa uu inoo xasiliyo oo kuwii ilaah subxaanahu wa tacaala ugu dhowaaday ikhlaassameeyana ilahay naga dhigo ayaan insha allahu ilaah subxaanahu wa tacaala ka baryaynaa cadowgana ilaahay waa jebiyey inuu inaga jebiyo ayaan ilaah subxaana wa tacaala ka baryaynaa dhulkeennana alla uu ka saaro meel kastoo islaam uu jooga oo alla ka saaro rucbina ilaahay subxaana wa tacaala uu dhexdooda dhigo tafaruqa ilaahay uu ku badiyo kelimadooda aanay isqabanin innagana ilaahay kelimadeennu inuu ururiyo quluubteennu isu soo jiido kelimadeennu ilaahay uu mideeyo ayaan ilaah subxaana wa tacala aan weydiinana aad baan waxaan ugu faraxsanahay in ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisii raggii soo dhammeeyey ee xufaadda ahaa iyo raggii sunnihii rasuulkeenna soo qaatay ee cilmigii ilaahay muddadaa u jilib xidhnaa lixda sannadooda inaan maanta la kulanno mowduuca yaraan raba inaan ka warramo wuxuu ku saabsan yahay ahmiyadda ay mataqaanaa macaahidda islaamiga u leeyihiin wilaayaadka islaamiga ah iyo xaqa ama xuquuqda inugu leeyahay jiilka naashica ah ee soo koraya ee walaaladeenna hadda jooga ay ka mid yihiin iyo jiilka soo socda teeda saddexaadna waxay tahay u diyaargarowga marxaladda dhow in sha allahu ilaahay hanala kulmiyo ee futuuxaadka soo muuqda ay iman doonaan iyo wixii inooga beegan baan xoogaa in sha allahu aan tilmaami doonaa marka intaanan gelin hawsha hadda aan gallay ee aan ku jiro waxbarashada ah waa jaanib ka mid ah mataqaanaa waxa weeye jihaadka ka mid ah oo jihaadkaa culimmadu waxay u kala qaybiyaan inuu yahay jihaadkii cilmiga ahaa iyo jihaadkii camaliga ahaa ayaa loo kala qaybshaa labaduna ma kala maarmaan inuu kitaabkii iyo sunnihii uu mataqaanaa dadkii ay bartaan oo ay tadbiiqiyaan oo shareecadiisii hirgeliyaan iyo inay ilaashaan oo qoriga iyo awoodda ay ku ilaashaan labadaas ma kala maarmaan gaaladii way shirtay horey u shirtay gaaladu oo go-aan u gaadhay waxay go-aan ku gaadheen meel kastoy rabaan inay burburiyaan oo mataqaana ama islaam ha ahaato ama gaalo ha ahaatee waxaa loo dhigay khad baa loo jeexay khadkaa qof kasta oo gaala oo shaqo loo dirayo iyo hay-ad kasta waxaa la rabaa inay soo fuliso oo ay ku shaqayso arrinkaa marka lagu soo shaqeeyo weliba muddooyin bay leeyihiin oo loo qabanayaa muddadaas marka loo qabtay waxaa la rabaa inay soo injaasiyaan raggii mujaahidiinta ahaana ilaahay wuxuu waafajiyey khadadkii inay burburiyaan oo ay jebiyaan maxaa ugu horreeyaan waxaa la dhigtay ilaa sagaal qodob ayaa yaalla oo gaalo nasaare iyo yuhuud iyo majuus waxay doonaanba ha ahaadeene ay ka midaysan yihiin intooda shaqaynaysee rabta inay mataqaanaa awoodtooda ka baxsanay soo baxdo inay ka hortagaan rabaan waxay yidhaahdeen kow waa diinta labo waa nidaamka waxbarashada saddex waa caafimaadka afar waa nolosha bulshadu ay ku nooshahay shan waxa weeye militariga lix waa nidaamka mataqaanaa waxa weeye xukunkiisa nidaamkaa jira nidaam waa nidaamka nololeedka ah ee dadku ay ku noolaanayaan ee inagu aynu naqaano hawiyadda islaamka nidaamna waa nidaamka wax xukumaya iyo awooddiisa militariga waa soo sheegaan u malaynaya waxaa ku hadhay waxa weeye waa shaqada iyo shaqaalaha shaqada iyo shaqaalaha waxaa kuu raaco oo mataqaanaa tasagaalada dhaqaalaha intaasoo qodob baa la kala qaatay qodob walbana wuxuu leeyahay wuu kala baxayaa hadda diinta oo kaleeto diinta asalkeeda waxay haysataa dad culimo ah oo rabbaaniyiin ah oo diinta sida ahayd u sheegaya marka waxaa la samaynaya kuwa aan rabbaaniyiin ahayn oo kuwa hadda jira oo kaleeto culamaa usuul la yidhaahdo oo magacyo tiro badan leh sidii walaalkeenni yaraaba halka markuu asmaa wa sifaad ka hadlaayey uu inoo tilmaamayay ahlu sunno magiciisii oo ay qabuuriyiintii qaateen mushrikiintaha ay qaateen nimankii ahlu sunno ahaana waxaa la yidhi waa khawaarij mid kula mid oo cimaamaddaasito oo casharka kula soo qaybay oo meel kula joogi jiray baa halka taagan halka taagan oo wuxuu leeyahy war waa khawaarij marka caamada maxaa la sameeya waa loogu celinaya khawaarij khawaarij khawaarij khawaarij kadib wax kale ma qabsanayaan waxay qabsanayaan khawaarij qolada suufiyada marka la arkana maxaa loodhanaya ahlu sunna ahlu sunna ahlu sunna waa qabsanayaan caamadu intaasaa lagu suuxinaya oo waad aragteenoo qofka haddii la rabo takhdiir in lagu sameeyo cirbad baa lagu duraa soo maaha taqdiirkooda iyagu waxa weeye waa taasaa saasogaato loo geliya marka kuwaa la sameeyo oo diintii dhabta ahayd aan ka tarjumaynin ayaa waxay noqonaysaa diintii asalka ahayd mid cambaar leh oo dadku ay ka cararaan oo ay ka suulaan bay noqonaysaa nidaamka waxbarashada iyadana kadaalika wax allaa wixii macaalim ahaa ee wax ku baran lahaayeen ee gaarsiin lahaa caqiidadooda inay marka hore ay sugnaato ee gaarsiin lahaa waxay rumaysan yihiin inay ku camal falaan ee gaarsiin lahaa wixii ay caqiidaysanaayeen ee ay camalka rabeen inay ku sameeyaan inay saaxada ay joogaan ay ka muujiyaan gaarsiin lahaa ee gaarsiin lahaa waxaa marka la taabto lama taabtaan buu noqonayaa marka la taabto inay xanaaqaan oo dhiiggooda iyo naftooda ay duldhigaan keeni lahaa waa in laga suuliya waa in laga suuliya annagu waa idiin ogola masaajida hadda ku tukanaysaan intaad doontaan dhista madaarista furta waxaad doontaan maarata maxay ahayd kala taqabsada laakiinse waxa weeye diinta hal qof oo u odhan kara waxa weeye diinta dastuurkay bay ku taallaa dastuurkay ku qoranta inay tahay masterka koowaad qof odhan kara aniga diinta keligay wax u qabanaya ama ka mas-uula ama anaa raadinaya diintii baan raadinaya ma jiro saasaa la leeyahy madaxaasaa loo ruxaya marka waxaa kaloo wax laga qabanayaa marka saddexaad nidaamka nolosha ee lagu noolyahay nidaamka nolosha dhammaantii waa la beddelaya wax allaala waxaad ka xishooto oo dhan iyo waxaad ka sariigato oo dhani dhul dadka waa u xalaal weeyaan dhulka oo dhan waa u xalaal waa la samaynaya dadkana waa la mashquulinaya waa la ablaablaynaya kan waxaa la yidhahdaa ururka laangarayaasha jiisaska kan waxaa la yidhahdaa ururka indhoolayaasha kan waxaa la yidhaahdaa ururka mataqaanaa haweenka kan waxaa la yidhahdaa ururka dhallinyarada kan waxaa la yidhahdaa ururka hooyooyinka kan waxaa la yidhahdaa ururada bulshada kan waxaa la yidhahdaa ururada ardayda ururada shaqaalaha ururka beeralayda waxaa la rabaa qolo kastaaba anaaniyaa gelaysa marka miyaad arag wixii indhoolo dhulka joogo intay is urursadeen maantana waxa weye xuquuqdeeda waa maqan tahay islaamka gudihiisa indhoolayaal khaasa miyaad ku aragteen wal xuquuqi ka maqan tahay curyaamin khaasa miyaad ku aragteen waa kula siman yihin waa kula tukadaan waa kula seexdaan waa kula socdaan macahadkay kula galaan meeshay kula maraan haddeer waxaabaa la sameeyey ururka dhagoolayaashana gaar baa loo sameeyey ururka dhagoolayaasha maxaan dhowtaan ka daawanaya meel yaro laga soo duubay marka dadka saasaa loo kala ablaynaya dhammaantood marka saa loo kala leexiyo cid cid u tegaysa iyo cid ka shiraysa danta guud ka shiraysa ma jirto qof walbaa fayl buu wataa waa inuu yimaado ninka xafiiska hay-adda jooga walaalo war maxaad ahayd adigu walaalo ururka indhoolayaasha aan hawshiisa wadayn waayahay noo soo laabo adigu maxaad ahayd ururka dhagoolayaashaan walaal wadaa dhammaantood maxay taagan yihiin ninkii iyagu ay soo doorteen ee halka taagnaa na adigu maxaad ahayd aad soo doontay anigu ururkii waxaan hooyooyinkana waana ma hooyooyinkaa taha adigu kaalay habrihii waxaa la yidhaha asnaamtii la caabudi jiray soo noole waa inaad halkan keentaa se koobkan hadda la qorayo iyo dhiilahan iyo waxan waxaa daba socda wax kaleeto hadda waa la bilaabay meelaha qaarkood in mataqaanaa la yidhahdo sanamkii waaq la odhan jiray waa kan oo mataqaanaa waa caadadii hore soomaalidu lahaan jirtay caadaduna muusin bay u baahantahay la dhigo iyo meel lagu ilaaliyo waa dhaqan baa la leeyahy saasaa mataqaanaa loo wadaa waxa weeye nidaamkii nolosha ee mataqaanaa hawiyadii islaamka ee muuqan lahayd garhkii waxaa ka mid a mataqaanaa labiskii waxaas oo dhan waxaa laga dhigaya mataqaanaa maarata waxaa mar xishood wax kasta oo jiray waa laga saaraya hawada waxaa kaloo ka mid a waxyaabaha laga saaraya meesha nidaamka isaguna mataqaanaa waxa weeye maaragtay maamulka oo islaamku dadku gudahooda waxaa jira waxna maxkamaddaa loo tagaa waxna waxa weeye gudahooday waxay ogyihiin sidii islaamku u dhaqan jirayoo way ku dhaqmayaanoo way fulinayaan wax allaala wixii la fulinaya ee nidaam taaban kara oo dhan waxa weeye hawada isla laga saaraya kadib maxaa la qabanayaa nidaamka sharciga iyo mataqaanaa waxa weeye awoodda kaas waxa weeye maxkamadda wuxuuna ku qoran yahay dastuurka maxkamaddana waxa yaalla wixii la odhan jiray baynal koorkii baynal koorkiina yaa samaystay mid waxa weeye indiyan baynal koorkii laga qaaday kii musaliini oo talyaaniga joogay oo qaatil ahaa oo wuxuu doona samayn jiray ayaa marna baynalkood indiya loo bixinayaa marna waxaa la kotasha binaala miyuu aha kii halkii ooli jiray baa loo bixinaya ihaano ka weyne ma jirto marka nidaamkaas saasaa loo burburinaya awooddaa lagaala wareegaya milatarigaa lagaala wareegaya shaqada iyo shaqaalaha shaqada iyo shaqaaluhu waxa weye dadka dhammaantood cabiid baa waxaa looga dhigaya laba qolo hadda sooma maqashaan markay idaacadaha ay ka hadlayaan qolada la yidhahdo qolada sheerleyda ah nimanka siyaasadda ee hesheer kale sooma maqashaan dadkii baa sheer laga dhigtay dadkaa la qaybsaday marka dadka marka la qaybsaday codadka sheekhu inoo sheegaya baa la qaybiyey oo waad arkaysaa laba boqol iyo toddobaatan iyo shan nin baa la soo dooranaya yaa soo dooranaya ninkiiba waxaa soo dooranaya boqol iyo laba qof ku dhufo maxay ku noqonaysaa siddeed iyo labaatan kun iyo konton qof baa soo dooranaya dadkaas waa sheerley kuwaasay sheer ku yihiin maxaa markaa sheer kaa raacay waxaa raacday in allaala intaa dhowto feelka geli doonta ee gacanta gelin doonta iyo inta ayidsan iyadoona raacaysa oo aan tiro lahayn aan tiro lahayn marka ashaabiyu dili doona ama dadka dhan buu layn doonaa baa la odhanaya gaaladu intaasay ka rabtaa marka bahasha horta saasaa nimankaasi go-aan ku gaadheen mar hadday saa go-aan ku gaadheen xarakadii iyo dadkii mujaahidiinta ahaana go-aan bay gaadheen waxay gaadheen iyaguna in allaala intay bi'iyeen ee diinta ah ee nidaamka ah ee milatariga ah ee shaqada ah ee shaqaalaha ah ee mataqaanaa waxbarashada ah ee mataqaanaa waxaa la yidhahdo caafimaadka ah iyo dhaqaalaha dhammaan intaba inay islaameeyaan oo ay ahdaafta ay aaminsan yihiin ay waafajiyaan ahdaaftii la waafajinayay baa tani ka soo baxday ilaa waa waxbarashadii waxbarashadii weeyaane tana ka soo baxday tani markaa waxay dhalaysaa sanadkii hore boqol iyo xoogaa bay dhashay sanadkanna boqol iyo afar bay dhashay sanadka damba boqol iyo xoogaa bay dhalaysaa wulaadii bay waxtar u yeelanaysaa iyo dhulkii shacabku joogay bay waxtar u yeelanaysaa dhammaan masaajidadaay fadhiisanayaan halka mid baa fadhiya oo xalqad bay noqotay xadiidkaa laga akhriyaa oo xifdi ah halkana waxaa laga akhriyaa waxa weeye mataqaanaa tafsiirka oo xifdi ah halkoo kale mid baa fadhiya wuxuu akhriyaa naxwaha oo loo doontaa halkoo mid baa awsuulfikhi la fadhiya halkoo xaggee la geynaya meel walba waa bulatayba boqol kalaa soo baxaya sidii baa maarata jiilka qaadimka aan gaarno saasaa loo sii qaybinaya raggana marka waa dariicadii koowaad waa nuurkii islaamka waa shareecada afkeedii waa xuraasu shariica waa wilaayaadka noloshoodii iyo waxay ku noolaan lahayd ee ay dacwadda iyo diinta ay ku wadi lahayd waxa weeye waa hogaamiyayaashii barrito waxay rabtaa inay isnooleeyaan wax walba oo intaa ka bedelan ay ka hor yimaadaan way soo arkeen nolosha ay ku soo noolaayeen iyo ilaahay waxa uu soo siiyey wax kasta oo ina dhibi lahaa ilaahay waa inoo fudeysay shaqadani see u socoto oo ay u bullato ilaahay wuu inoogu talagalay markaa go-aankaa markii la gaadhay ee ilaahay amiirka uu ka yeersiiyey iyo raggii joogana ay ka aqbaleen waaqga abusufeer baa shaqaynaye ee la aqbalay waxa weeye gobolkan ilaahay barakeeyey ee hadda aan joogno barakaadka samaawaadka iyo kuwa aradkaba allah u furo allah u furo gobolladeenna kalena iyagana allah u furo subxaanahu wa tacaala goobta waxaa ku sugnaa culummada diinta islaamka waxaana ka mid ahaa sheekh jaamac cabdisalaam bismi illaah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wabacd waxaan rabaa inaan kelimadeydana kusoo koobo saddex qodob in sha allah qodobka u horeysa waxaan ka dhigayaa wasiya lilikhwa alkhariijiin dulaabulcilmiga nuqdada labaad ama qodobka labaadna qaabkii ay uga shuuri celin lahaayeen nicmada ilaahay uu ku galadaystay oo ahaan doona wardada ama sidii loo ishaaray godka ummal islaamiya baakmalaha ay ku dhacday sidii looga soo saari lahaa nuqdada saddexaadna waxay ahaan doontaa takhdiidka cadowga uu u maleegay ummal islaamiya si uu godkaa ugu rido marka midda u horeysa haddii aan wax ka idhaahdo oo ah wasiyada walaalaha nicmada ilaahay subxaana wa tacaala uu si gaara idinku manaystay inaad xusuusataan ood ka mahad celisaan baa la rabaa ilaahay dadkii jiilkiinna iyo mustawihiinna ahaa waa idinka fadilay wuxuu idinku fadilay nicmada kitaabka iyo sunnada wadkuruu nicmat allaahi calaykum wamaa anzala calaykum min alkitaabi waalxikma maanta waxa weeye wamaa callamakum min alkitaabi wasunna sunnada iyo nicmada uu idin baray ilaahay uga shukriyo ilaahayna ka cabsado waxaad ogaataan ilaahay inuu wax walba og yahay cilmigan inuusan noqon mid lagu maaragta sida maanta dhacday shalay waxaa dhici jirtay cilmigu inuu noqdo wax lagu risaaqad raadsado maantana wuxuu noqday culimmadii ka dhigeen jaakad shaar qurux badan oo lagu xaragoodo oo maalinna baris laga dego la yidhahda nad waan ka soo qabanayaa maalinna copenhagen iyo dalalka gaalada oo maanta shiikha ummaddaan ahay la yidhaahdo ummaddana diintii laga hor istaago iyo dariiqa xaqa ah caqabo lagu noqdo halaagga iyo dhibka dhacaya oo dhan maantay la odhan kara iyagaa dadkaas baa u sababa culummada odhanaysa waxaan xaqii ma aha annagaa idin og gaalada ha la raaco ha loo sacbiyo gaalada marka cilmigiinnu inuu noqdo mid maaragtay ummadda godka ka soo saara ilaahay subxaana wa tacaala nebiyullaahi daawuud iyo inankiisi sulaymaan muxuu ku fadilay walaqad aataynaa daawuuda wasuleymaana cilman waqaala alxamdu lilahi aladii fadalanaa calaa kaiirin min cibaadihi almu'miniin ilaahay subxaana wa tacaala cidduu kufadilayo cidduu rafcinayo waa ujeedan aayadda yarfaci illahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat ilaahay subxaana wa tacaala darajo cadiima ayuu idin yeelay kitaabkii sunnadii iyo wixii maanta culum u khidmaynaysa oo dhan baa xifdiseen mustawihiinu aada buu u wen yahay anigu waxaan akhriyey manhajka kuliyaadka shareecada qolaa mari dhahaysa nin bal manhaj nala fiiri manhajkan markaan fiiriyey wallaahi waa ka tacajabay aad baan ula yaabay toddoba kuliyood oo jaamica alislaamiya lagu dhigan jiray kuliyat luqa kuliyat lqur'aan kuliyat alxadiid kuliyat dacwa wa usuul iddiin miyaan tirin karaa toddoba kuliyo culumtoodii oo ku dhan baan arkay takhasusaadkoodii muhimka ahaa oo lictimaadiyo ku dhan qariib bay ila noqotay waxaan idhi sideebaa waxaana culuma saddex sano iyo wax lamida loogu soo ikhtisaarin karaa loo baran karaa haddana walaalkeena bashiir markuu akhrinayo waad maqlayseen yacni kuliyad walba culumteedii min alif ila lyaa baa la akrinaya oo lihi intaas waa la wada xifdiyey laakiin waxaa jirta idaa carafta sabab zaala minka alcajab haddaad sababta ogaato cajabta way kaa ba-aysaa inay suuragaltaana waad ogaanaysaa dad ayagoo shan iyo toban jiraa la soo ururiyey oo maskaxdoodii xilligii ay wax qaban lahayd oo diyaarka ahayd oo bislaatay gaaray oo saddex sano la diyaarinayey baa waxaa lagala baxay haddana intii imtiyaaziga ahayd maxay keeni karaan marka si daacadana waa waa loogu hagar baxay waa loo baray marka waxa ilaahay idin siiyey wax weyn oon adduunka ka jiran weeye shukrigeedii iyo dawrkeedii oo waxaa la idinka rabaa qowlan wa qalban wa ficlan ah icmaluu aala daawuuda shukran waqaliilu min cibaadiyi shukuur shukrigeedii oo camali ah baa laydinka rabaa siday ummaddu uga badbaadi lahayd maanta waxa ay ku sugan tahay taas intaasaan uga baxayaa takhdiidka cadowga ummaddaan uu dejiyey saddex qodob aan kusoo koobay isagana waxa weeye naaxiya taariikhiya iyo naaxiya cilmiya iyo naaxiya ijtimaaciya maanta yuhuud baa baallaha ku sidata caalamka dhan dhan walbay marka nimanka godka nagu rideen sidii looga bixi lahaa soo maaha waa sidan hadda aan u fadhino sidaan hadda aan u fadhinayo waxaan meeshaan ku hayna way wixii looga bixi lahaa ma la socotaan mille sanaawi inuu inta u yeedhay fircawnkii qarnigan iyo geeska afrika laciinka ahaa ilaahay naga qabto halaagay un inta u dhawaaqay caalamku wuxuu yidhi waa war soomaaliya war mucaskaraad baa ka furan war waa la baabay war waddankii la qabsay war soo bax un-ta dad bay soo direen waa baareen waa baareen waxay yidhahaan waxba ma hayne waxaad la qaybin sameeya soo macaahid maydna arag buu yidhi iyo madaaris iyo meelo qur-aanka lagu xifdinayo taas weeya bir meeshana laga soo gelayo taas ha layga qabto haddii tol la yahay haddii la rabo dalka inaa qabto sooma jeedi marka tan aan u fadhino weeye ahamiyadda maanta raggaan mutacalimiinta cilmigii soo aruuriyey soo xifdiyey saaran waxa weeye iyo qaabka godka looga bixi karo waxa weeye in xaqi ilaahay in la soo celiyo laga dhacay xaqi ilaahay oo layidhi bulshada la wareegtay xaakimiyadii qaabka la inooga faramaroojiyey kitaabka ilaahay iyo mabda'a maanta ka socda shardaan si fiican u fahmno isma difaaci kareen meesha laynaga haysta ma fahmi kareen waa dadka inay ilaahay ku xirtaan bulshada ilaahay in lagu xiro weeyo diinta la baro wabilahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmat هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي guudahaan dhegeystayaal barnaamijka dhuuxa caawa waa naga intaa dhammaanteenaba sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي